إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka saddex bilood ka hor dilay suldaankii beesha hadamo ayaa maanta lagu qaarjiyey gobolka bakool ganacsatada suuqa xoolaha ee gaalkacyo ayaa sheegay in maamulka galmudug uu hanjabaad ku hayo maamulka islaamiga ee degmada kamsooma u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan kamsooma dowlad diini ah oo socotay muddo toddobaad ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nin ganacsado ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa dareen cara leh ka muujiyey khasaaraha xukuumaddiisa ka soo gaaray weerarkii bidviyu isagoo sheegay inay qaadeen tallaabo isla xisaabtan ah waxaa la helayaa magacyada dad badan oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalka oo lagu dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha bidviyu ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo is-afgaradka itoobiya loogu saxiixay xeebaha soomaaliya iyadoo fariin u dirtay soomaalida meel walba oo ay joogaan qodobka warka dibaddana hogaamiyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe halkaasoo la doonayo in lagu dhiso isbahaysi cusub oo badbaadiya yahuudda
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka saddex bilood ka hor dilay suldaankii beesha hadamo ayaa maanta lagu qaarjiyey gobolka bakool howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur ayaa waxay dileen mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheeraa beeso jecel war laga sii daayey idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in mukhtaar uu ahaa nin ay mujaahidiintu si weyn u doondoonayeen mukhtaar beeso jecel markii la dilay waxaa laga furtay qori iyo boosh waana ninkii dilay suldaankii guud ee beesha hadamo suldaan cabdulaahi maxamed yare oo saddex bilood ka hor ku weeraray deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nin ganacsado ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askar ka tirsan dowladda federaalka ay nin ganacsado ahaa ku dileen deegaankaas dilkan oo dhacay habeenkii xalay ayaa waxa ay askartu u geysteen yuusuf cali xuseen kaasoo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaano ceelasha biyaha waxa uuna deegaanka ku lahaa carwo lagu iibiyo dharka laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa u soo galay xaruntiisa ganacsi kuwaasoo ku amray inuu bixiyo lacago baad ah oo boqolaal dollar ah balse yuusuf oo ahaa ganacsadaha ayaa ka biyo diiday inuu bixiyo lacagtaasi baadda ah taas oo sababtay inay rasaas ku shanaqaan isla goobtana uu ku geeriyoodo dilka kadib waxaa goobta isaga baxsaday labada askari ee ka tirsanaa dowladda federaalk ee sida bareerka ah u toogtay ninka ganacsadaha ah magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa joogto ka ah dilalka ay askarta dowladda federaalk u geystaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan halkaas waxaana tira koob aan baahinnay sanadkii hore ku xusnay in askartu ay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada caasimadda iyo duleedkeeda ku dileen ku dhowaad toddobaatan ruux oo rayid ah ganacsatada suuqa xoolaha ee gaalkacyo ayaa sheegay in maamulka galmudug uu hanjabaad ku hayo warkaasi waxaa ka waramaya mubaarag cumar maamulka la baxay galmudug ayaa dhowaan waxa uu barakicin ku sameeyey ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada gaalkacyo isagoo dadka u diiday inay halkaasi ku ganacsadaan muddo kadib waxa uu maamulka sheegay in ganacsatadu ay aadaan duleedka magaalada halkaasna ay ku iibiyaan xoolaha ay gadayaan meel qiyaastii shan kilomitir u jirta magaalada gaalkacyo ayuu maamulka amray in lagu iibiyo xoolaha balse ganacsatada oo arrinkaasi cabasho ka ah ayaa sheegay inaysan garanaynin goobta la sheegayo ayna ku fog tahay oo aysan awoodin inay gaaraan waxay intaasi ku dareen in maamulka la baxay galmudug ay kala kulmayaan hanjabaad joogto ah oo ku aadan in xabsiga lagu ridi doono cid weliba oo ka hor timaada amarka maamulkaas waxay kaloo sheegeen in mari walba lagu cabsi gelinayo in uu guddoomiyaha soo weerari doono maadaama ay ku sheegeen inay al-shabaab yihiin meeshaan waxaa la yidhaahdaa suuqa laandheer annagu waxaan nahay dadkii ka soo barakacay oo laga barakaciyey suuqaas xoolaha intaan waa intii xoolaha keentay iyo intii gadanaysay ii sheeg meeshaasaan isugu nimid suuqaasan ku ganacsan jirnay waana laga soo barakaciyey suuqaasna anagu ma gaarno waxaa lagu sheegay berdahumbul dadka intaa meesha ka muuqata qof yaqaana ma lahan annagu suuqaas ma gaarno waxaana layidhi mootadii markaan raacnay shan doolar shan doolarna rida dhanba kamama helnaba dad masaakiina xamaasho oo har iska harsada ayaan ahayn harkiibuu naga soo saaray meel qorraxaan dhoobannahay maalin walba waxaana layidhaha waa ina soo weerara maarkaan soo weeraraya masaakiin baanaa ri jiidata maalin walba rii markaan jiidanaa layidhaha waa ina soo weeraraya ridaan ka cararnaa geedaha harsanaa wiilkii miskiinka dadka masaakiinta reerbaadiyo ar u geeyana shaabad gooniyuu ku dhajiyey haddii la kuurayn shabaab biyo balaayuu sheegay waxaana walayn maqaalo weligaan arag buu nagu sheegay dad masaakiinaa nahay ganacsatadii ariga gadaysay baan nahay oo gadanaysay dadkii deegaanka ahay oo meeshaan deganaa baan nahay dagaal ma wadno annagana hamin kasta ilmaha ayagii dadkayga waxaa lagu seexiyaa duufaan iyo haddii laga kuranaya afduubaa baalka leniisu adeegsanaya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban shisheeyaha ayaana dhibaato ba-aan ku haya bulshada kuwaas oo marar badan dhibaato u geystay bulshada maamulka islaamiga ee degmada kamsooma u soo gabagabeeyey dadka ku dhaqan kamsooma dowla diini ah oo socotay muddo toddobaad ah maxamed muudi ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuuma ayaa in ka badan boqol ruux u qabtay dowro diini ah oo socotay muddo toddobaad ah dowladan sharciga ah oo qaadatay muddo isbuuc ah ayaa loo qabtay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaano badan oo hoostaga degmada kamsuuma waxaana qabanqaabadeeda lahaa maamulka islaamiga ah ee degmada dadgaaraya boqol iyo konton qof ayaana ka faa'iideystay muddadii ay socotay dadkii qaatay dowladda ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ka faa'iideen كم شروط لا إله إلا الله شروطها ثمانية اذكر بعض الطواغيت منها إبليس ومن عبد وهو راد كيفية الصلاة وابرنة أخوال القيامة وابرنة الجهاد وابرنة تركوا المعاصي وابرنة انت صدقني قم غناي ما انت إلهي بخير نوافجي قفك او نكاني ميشن إلهي بقوم هات إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sigwirana hano jero mambo ya taalimu na china dori ya siku kumi. Dori hiyo naona chifaidi kambuli nyingi na nyingi ni faida kwetu kwa harakati Uislamu naho chitongere chalombeza naho mazaidi chiagokembwani ya chigwire ivo chikudaha kufosa muuchiza kila hantu naho chipate kubulawira idini yetu naho igeuke idini jeinuke kulanga allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة ولايتك جبدة خوسي iyo jubada dhexe ayaa muddooyinkani wada xamlad ballaaran oo dhanka dacwada ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa dareen caro leh ka muujiyey khasaaraha xukuumaddiisa kasoo gaaray weerarkii bij view isagoo sheegay inay qaadeen tallaabo isla xisaabtan ah cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya xamse cabdibarre ayaa isagoo aad u caraysan walaac ka muujiyey siday ugu suura gashay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ka fuliso goob ay dowladda federaalka mar walba sheegi jirtay inay ugu ammaan badan tahay muqdisho taasoo ah xeebta liido iyo dhismo ay deganaayeen dadka xukuumaddiisa ka tirsan xamse ayaa sheegay inay adag tahay in laga hortago qof u soo bareeray inuu naftiisa bixiyo islamarkaana wata aalado qarxa haddana sidaasoo ay tahay wuxuu xusay inay wadaan isla xisaabtan dhexdooda ah sidoo kalena ay jiraan dad loo xiray arrintan haddii ay tahay dhinaca tallaabada amni aan qaadnayna waxaa weeye tallaabooyin deg dega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kalean ku jirnaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan tallaabo adag qaadi doono oo dhinaca amniga ah laakiin haddana marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxaa weeye dee nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa ayuu leeyahay dhibaatadeedana leedahay weerarkii habeen hore ee beach view waxaa kale uu cambaareeyey xasan sheekh shariif sheekh axmed farmaajo yaabey axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxaa la helayaa magacyada in badan oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalk loogu dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha beach view ee magaalada muqdisho sida warkaasi uu ku eegayo maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno rag ka tirsan guutada naftoodurayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen xarun lagu magacaabo beach view oo ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaana dhar cadda ee ilaaliya xarumaha dowladda federaalka kuwaasoo ka mid ahaa ee dadkii ku sugnaa xarunta la beegsaday ee beach view ee ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho howlgalkaasi ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay konton iyo afar isugu jira xubnaha aan soo sheegnay halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo toddoba kale haddaba faahfaahin ayaa laga helayaa magacyada saraakiisha lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay howlgalkii xarunta beach view ee magaalada muqdisho mas-uulka ugu horeeya ee lagu dilay weerarkaasi waxaa lagu magacaabaa cali mahdi waxa uuna ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka doctor cabdiqani oo ah siyaasi hadda la shaqeeya xukuumadda xamse cabdi barre ayaa waxa uu isna ka mid noqday ee dadkii lagu dilay weerarkii beach view xasan nuur waxa uu isna ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday shaqaalihii dowladda federaalka ee lagu dilay howlgalka maxamed cabdulqaadir mustaf isna waa gaashaanle milatari oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday ee raggii lagu toogtay howlgalka ka dhacay beach view axmed gacal muuse waa mas-uul ka tirsan ee safaaradda ingiriiska isna waxa uu ka mid noqday ee raggii halkaasi lagu dilay axmed cali daahir waxa uu isna ahaa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waxaa lagu khaarijiyey howlgalkii beach view axmed colow isna waxa uu ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxa uuna ka mid noqday xubnihii lagu dilay ee weerarkii ka dhacay xarunta ku taalla ee xeebta liida ee magaalada muqdisho burhaan maxamed xagaley isna waa mas-uul ka tirsan ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaana lasoo werinayaa inuu ka mid noqday xubnihii lagu dilay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim shiikaal taliya ku-xigeenka sirdoonka ee dowladda federaalka ee gobolka banaadir isna waxa uu ka mid noqday mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ibraahim xidigow isna waa sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay howlgalka nuur cabdulaahi cali waxa uu ka mid ahaa abaabulayaasha kambeynka xasan sheekh maxamuud isna waxaa soo gaaray dhaawac cali muuse oo ah iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha waxa uu ku dhintay ee weerarkii ka dhacay beach view awees sheekh maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka xookugalka ah faysal cabdulaahi xaashi waa sargaal ka tirsan ciidanka loo yaqaano danab isna waxa uu ka mid noqday ee saraakiishii ku baxay weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday xarunta beach view ee magaalada muqdisho ugu dambeyn maxamed nuur waxa uu ka tirsanaa ciidanka loo yaqaano haramcad waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay ee weerarkii ka dhacay beach view sidaan horey usoo sheegnayna weerarkaasi waxaa lagu dilay konton iyo afar xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo is-afgaradkii etoobiya loogu saxiixay xeebaha soomaaliya iyadoo fariin u dirtay soomaalida meel walbo ay joogaan tafaasiisha warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya alfurqaan waxay baahisay wareysi ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaas oo soconaya muddo afartan daqiiqo ah laguna weydiinayo su'aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka heshiiskii etoobiya loogu saxiixay badda dagaalada dhibaatooyinka haysta bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiim ah ugu horeyn sheekh cali dheere oo wax laga weydiiyey m o u-gii uu muuse biixi etoobiya u saxiixay bilowgii sannadkan si ay u hantiso qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay weligeedba ku taamaysay sidii ay mar uun u qabsan lahayd xeebaha soomaaliya taas oo maanta u aragta xilli munaasab u ah oo waddanka ay joogaan maamul iyada taabacsan wuxuu xusay in madaxda etoobiya ay iska soo dhaxleen dardaaran ku aadan qabsashada badda iyo beriga soomaaliya mas-uul walbana uu kan kale ku wareejinayay faylka istiraatiijiyada ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si kasta oo ay madaxda etoobiya dhexdooda xukunka ugu dagaalamaan ama ay isku khilaafaan halka qadiyad ee ay ka mideysan yihiin ayuu ku asteeyey inay tahay qabsashada soomaaliya tusaalena wuxuu uga dhigay sida uu mingista ugu soo hambaliyeeyey milas markii ay ciidamadiisii qabsadeen muqdisho labada kun iyo toddobadii afhayeenku wuxuu sheegay in xilligaas ay askarta etoobiya tageen xeebta ka dambeysa garoonka diyaaradaha muqdisho qoryahoodana ay afka u geliyeen biyaha kadibna dhunkadeen iyagoo muujinayay inay qori caaradiisa ku qabsadeen badda iyo beriga soomaaliya wuxuu daboolka ka qaaday in etoobiya ay waddo dhaqangelinta is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo toddobada bilood maanta laga joogo maanta is-afgaradka waxaa laleeyahay la sayxay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in la iska celiyo yac la iskala mooyaane wuxuu intaas ku daray inuusan etoobiya u suuragelaynin damceeda ah inay qabsato xeebaha soomaaliya dadka soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan si la mid ah sidii ay boqolkii sanno ee lasoo dhaafay isaga xoreynayeen xasan sheekh maxmuud ayuu ku eedeeyey inuu wax ka ogaa heshiiska haddana uu isku dayiyo inuu bulshada marina habaabiyo haddaan sheegnay marka todoba bilood ka hor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqata waa in cadda xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxaa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil rageele waa la isla ogaa bahashan laakiin bahashu waxay heeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xogaa fiicanoo dhaqaalahana uu ka helo sandareertaa uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancayo waxa muuse ku qancayo yaa waxa u fudaata la yaraatay waxa muuse ku qancayo oo xasan xoogaa uu ka tubowen yahay muuse uu ka tubowen xasan marka marka waxay dhaafeen dadba waxay ku qasbata marka inuu qaylqayliyo wuxuu ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan una istaagaan difaaca baddooda iyo berrigooda ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa la idinsoo bira tumanayaa cadow baa idinku soo duulay cadowgaasi ujeedka uu leeyahay waa inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo yacni jaanib kasta oo aad leedihiin xasan gurguurta marka uu leeyahay saddexda jaanib baan ka weerarayaa waxa la weerarayo micnuhu al-shabaab maaha laakiin waa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa fakarka iyo caqiidada lagala dirirayo waa muslimiinta soomaaliyeed waxaa la leeyahay dhaqaalaha lagala diriraya waad aragtaan waa dhaqaalihiina dalkiina waad aragtaan gacanta laga bixinayaa oo gaala la siinayaa dekadihii iyo aerbootyadii waa kaa xabashida la siinayaa berina kenya la siinayaa turkidana waad aragtaanoo qayb ayaa la siiyey ayuu yidhi sheekh cali dheere haddii ay sidaa dhacdo wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegay inay noqon doonaan qaxooti iyo dad u dhibaataysan gumaystaha si la mid ah sida shacabka reer falastiin kuwaasi oo dhulka barakaysan qayb ka mid ah looga qaatay xeeladda istaraatiijiyadda hadda lagu wada soomaalida gaaladuna midabka yarabta hadlayaatee waa isku gaalo alkufru milla waaxida gaalka falastiin maanta maraykanka falastinska ingiriiska yuhuudda taageeraya ee maxaa la dhahaa ummadda muslimiinta ee shacabka baabi'inaya iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeraale oo waxa weeye hubka iyo qalabka iyo dekada kasoo ayraboorada kasoo dejinayahay waa isku gaalka un adna muslimaa tahay ninka laayada waa muslim maxaa kala duwan tihiin waxaa la rabaa in lagu gaarsiiyo un meesha asaga la gaarsiiyey in lagu gaarsiiyo lagaa dhigo cusal waxaa weeye sacabooley waxba aan iska celin karin in lagu gaarsiiyo maalintaana marka kawaanka sida raba lagu saaro dhinac raba lagu qalo dhinac raba lagu gooyo intaasaa la rabaa wuxuu ugu baaqay soomaalida inay baraarugaan noo fadhiga ka kacaan maanta ayuu tilmaamay inaysan ahayn maalin uu qofka muslimka ah gumaysi galo balse ay tahay maalin uu islaamka kor u soo kacayo shisheeyuhuna uu callankooda sii liicayo loona baahan yahay in muslimiinta indhahooda kala furaan gunaanadkii wuxuu ka digay in ummadda soomaaliyeed dhexdooda lakala qaybiyo oo la isku diro lagana mashquuliyo iska dhacinta cadowgooda iyo difaaca waddankooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii hogaamiyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe halkaasoo la doonayo in laga dhiso isbahaysi cusub oo badbaadiyay yuhuudda taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe waxaana warbaahinta dalkaas ay sheegayaan in ujeedada uu socdaalkiisu tahay inuu gacanka geysan doono qorshe lagu diyaarinayo isbahaysi gobol oo daafaca yahuudda yahuudda ayaa ka quustay dagaalka muqaawamada iyadoona laga burburiyey in badan oo ka mid ah taangiyadii casriga ahaa sidoo kale waxay baqdin ka qabtaa in culaysi ugu yimaado dilkii ismaaciil haniya sidoo kale dadka falanqeeyaasha ah ayaa aaminsan in maraykanka uu doonayo inuu qadiyadda falastiin ku qariyo dagaalo kale uu gobolka ka rido si loo yeelo weji kale oo yahuudi iyo iiraan guud ahaana warkii warbaahinta alfurqaan waa nageynta